Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay shir looga hadlayay mashruuca adkeysiga isbeddelka cimilada iyo sugnaanta cuntada. Shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiro, agaasimayaasha guud ee wasaaradda maamulka Jubbaland, mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda qorsheynta iyo qeybaha kale ee bulshada. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamulka Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay shirka.
mashruuca maantayto ama shirka dhacayay oo ay- oo la yiraahdo steering committee ama advisory board eh, waxa uu dhacayaa si bilo ah ayuu u dhacayaa Eh, runtii muhiimadiisana waxaa waaye mashruuc ay ay fangaraynayso dowladda Jarmalka oo la yiraahdo mashruuca u adkeysiga isbeddelka cimilada ee sugnaanta cuntada oo runtii mashruuc aad iyo aad muhiim u ah targetkiisana uu yahay magaaladan Kismaayo iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxaa loo sameeyey advisory board ama steering committee marka kulan bilaahi sameeyaan kulankii ayaa markiisi labaad dhacayo Eh, bishii hore wuu qabsoomay bishaana maanta ayuu noo qabsoomay ilaahay mahad iskale oo taariikhdu ay tahay 29ka bisha toddobaad ee 2024 waxaa kasoo qayb galay wasaarado kala duwan agaasimayaal guud eh, iyo dadka deegaanada ka kala yimid iyo hadbo eh, komishinada iyo institutionada uu qoseeyo Eh, farxad bay noo ahayd si guul ayuu noogu soo dhammaaday waxaa noo yimid eh, task force ama tiimka ka socday ee mashruuca hogaaminayay eh, GIZ sidoo kale dadka eh, hirgelinaya mashruuca oo hay-adaha ay qeyb ka yihiin eh, alight iyo nrc iyo oo implementing partner mashruuca ka ayaa ayagana qeyb ka ahaa Eh, runtii mashruuca guulaha uu gaaray bilowgiisa ilaa hadda meesha uu marayo waxyaabaha babilaynka iyo qorshayaasha kusoo jiro ayuu ahaa wax laga dhiskaas garinayay iyo kadibna mashruuca dee si uu u noqdo mid dadka anfaco oo objectiveka ama ahdaafkii uu lahaa mid ku guuleysta uu u noqdo Eh, marka diskaashankani wuxuu dhici doonaa bishiba mar ayuu dhici doonaa dhammaadka bisha Eh, waxaan rajeyneynaa in eh, resultigiisana dhammaan dee tiimka steering committee waa waa lala wadaagi doonaa wixii kasoo baxay outcomekiisii Shirkan oo looga hadlayo mashruuca u adkeysiga isbeddelka cimilada iyo sugnaanta cuntada ayaa ah shir bilo ah kaasi oo door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta fahanka isbeddelka cimilada iyo sugnaanta cuntada.